الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta afaraad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
tan iyo wixii ka dambeeyey bilowgii kacdoonka faransiiska kun toddoba boqol siddeetan iyo sagaalkii ee miilaadiga waxay baadariyaasha yurub iyo guud ahaan caalamka la kulmeen weeraro culus iyadoona shaki la geliyey kaalinta ay diimuhu ku leeyihiin bulshooyinka iyo arrimahooda kacdoon wadayaashii caraysnaa ee faransiiska ayaa ula macaamilay baadariyaasha inay yihiin musiibo ku habsatay iyaga iyo bakteeriyada asiibtay jirkooda iyadoo uu xaalku sidaas yahay haddana ma jirin wax ilxaad ah ama shaki diineed ah oo ay dadku qabeen marka laga reebo tiro aanan badnayn oo aanan xilligaasi afkaartooda si buuxda u soo bandhigi karin laakiin qarnigii sagaal iyo tobanaad waxaa sii xoogaystay cadaawadda iyo nacaybka loo qabo kiniisadda heer uu gaaray in la duro diinta nasraaniyadda iyo jiritaanka nebi ciise waxaana soo shacbaxay ducaad cilmaaniyiin ah oo dejiye afkaar laga soo dhigtay aragtida daarawuuniyadda inkastoo caqiidada ay aaminsanaayeen ay ahayd oo keliya aragti la isku keenkeenay haddana waxa ay u difaaceen si adag iyagoo ka dhigtay diin difaaceeda wax badan loo hurayo kacdoonkii warshadaha iyo horumarka teknolojiyada ee la gaaray kadibna waxa ay ku faaneen inay iyagu keeneen horumarkan uu gaaray aadanaha iyagoo qaaday dagaal kulul oo dood u badnaa oo ay ku doonayeen inay ku kasbadaan cuqaasha iyo khuluubta dadka mid ka mid a waxyaabaha ay dadka ku qancinayeen ayaa ahaa in cilmiga iyo diimuhu ay yihiin cadowga ugu adag ee uu aadanuhu leeyahay sannadkii kii waxay shuuciyiintu la wareegeen talada dalka ruushka balaashifada talada qabsatay ayaana xambaarsanaa afkaarta markis ee tilmaamaysa inay jirin wax baahi ah oo loo qabo kiniisadda iyo diimaha qarnigii labaatanaadna inta badan dhaqdhaqaaqyadii xurnimo doonka ahaa ee ka jiray dunida waxa ay qaateen fikirka markis ee cilmaaniyadda taasoo afkaarteeda ugu weyn ay tahay kala saaridda diinta iyo dowladnimada iyo colaad bareer ah oo ka dhan ah diimaha fikraddan cilmaaniyadda ah ayaa waxaa tabinayay oo ku qancay inta badan dadkii hormuudka u ahaa bulshada ee siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka isugu jiray hogaamiyaashii qaaradaha afrika yurub iyo latiin amerika ayaana cilmaaniyadda ku jaangooyay ahdaaftooda siyaasadeed dalka shiinaha ayaa isaguna ka mid noqday dowladaha qaatay fikirka markisyada iyo faraceeda balshafiyadda iyadoo ku doonaysay inay ku gaarto madax bannaanida ay weysay kuna horumariso wax soo saarkeeda dhaqaale inkastoo shuuciyadu ay hoos u dhacday dalal badan haddana shiinuhu waxa uu ka mid yahay dalalka weli fikir ahaan aanan ka tanaasulin mabda'aasi haddaba maxaa farqi ah oo u dhaxeeya labadan mabda' ee shuuciyada iyo cilmaaniyadda oo ah afkaar ay ilaa iyo hadda baahinteeda balaayiin doolar ay ku bixiyaan waddanka shiinaha oo dhinaca shuuciyada xiga iyo cilmaaniyadda oo xiga reer galbeedka waxaan su-aashaasi hordhignay aqoon-yahan cabdulaahi aadan cabdulleh su-aashaas shuuciyadda iyo cilmaaniyadda horta waa laba mabda waa laba mabda oo halistooda iyo khatartooda leh waa laba mabda oon islaam iyo diin iyo caqli iyo cilmi iyo garasho aan ku shaqo lahayn midka hore waxaa la yidhaahaa cilmaaniyadda yacni waa mabda aslan wuxuu ku taagan yahay oo aslan uu ku dhisan yahay in la kala saaro dowlad iyo diin mahmaa kaanad hada diin sida uu ku asalgaraysay saas waay mahmaa kaanad yacnii alle iyo diin iyo nasaaho iyo sharaf iyo yuu ka nasahan yahay waa cilmaaniyada waa mabda qaa'im calaa fasli alxukuuma wa muasaatiha wa sulda siyaasa can suldati diiniya aslan looma ogolo waxaa la yidhaahaa waxaa ka sii daran maaragtay waa sideeda waxay ku shaqaysaa faslu diin can shu'uuni dowla waana midka la tabaninayo oo maaragtay dadka yacni qaar baa laga yaabaa ama dad baa laga yaabaa aan aqoonta u gaarsiisnayn in ay u qaataan inay tahay kelmadda aslan cilmi inay ka soo jeedo oo aqoon ay yacni la leedahay xiriir aqoon xiriir lama laha shaqana kuma laha waa laadiin weeye macnaheedu waa ilxaad waa aslan sideedana waxaa waye waa la dagaalan diineed waaye waa mabda ilxaadi ah waana midka la tabaninayo in caalamka lagu maamulo yacni caalamka lagu saydareeyo oo aslan waxaa waaye aslan isaga dhanba wuxuu ku shaqeeyaa ilxaad camali ah waa ilxaad camali ah madaahib yacni waxaa la yidhaahaa madaahib alilxaadiya oo kufri ah waaye kaas waa cilmaaniga haddaan wax iska ka yaraaho intaas wax uu shaqaynaya wuxuu adeegayana waa diin la'aan biikhtisaar shadiid yacni diin la'aan bes diin la'aan markii la yidhaaho marka diin yacni waxay diintii munxarifka ahayd oo maaragtay krishtanku sheeganayey tii yahuudiyaddu sheeganaysa oo munxarifka ahayd kulli haadaa waa ka nadiif lama ogolo asalsaas wey tu muslimna haba sheeginba diin islaamba haba sheegin kitaabkii alla ha sheegin marka cilmaaniya asalkeedu waxay ku soo jeedaa waa ilxaad mabda'ana wuxuu ku yimid faslu diini can idowla inayna isku darsamin waa halkaasuu ku egya midka kale oo shuuciyadda ama waxaa la yidhaahaa communism waxaa la yidhaahaa waa mulkiya mushtarika asalka luq ahaan meeshuu ku waraya waa shuyuuc mabda'an isaguna waa mabda' iska ilxaadiya waa mabda' laadiiniya waa mabda' aaminsan laa ilaaha alxayaatu almaadda waana meeshii ltabanisay iyo dhulka laga soo saaray iyo meeshuu ka istihaarayna waxayd ruushka taariikhyan markii dib loogu noqdo oo aada loo baaro yani waqti dheer ay u baahan tahay waxaa la yidhaahaa markii uu maaragtay galbeedka ka dhacay sida faransa iyo maaragtay ingiriiska iyo halkaa duwalkaas wixii la dhihi jiray maxaan ku idhaahdaa burjuwaasiyadda ama ra-sumaaliyadda biluqa alcarabiya ra-sumaaliya oo warshadaha iyo waxa dhan iyo hantida ay dad keliya leeyihiin dadka kalena ay shaqaale yihiin kana gaajaysan yihiin ka aradan yihiin yani taasuu ka kacaa la yidhaahaa waa shuyuuc dhinaca barigu marka ka yimid waxaana hogaaminayey dowladda weyn ee ruushka ee burburtay mulxadada ayadana mabdaas waa mabda isagana ku salaysan yacni mujtamaca in loo diido wax la yidhaaha mulkiya fardiya lahaasho qofeed yacni xorriya ma laha waa dadku waa shuyuuc waa siman yahay dowladdaa maalgeliso warshadaha ganacsiga howlaha xukuumaddaa iskale dadkuna waa shaqaale bes wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo maaragtay gurigiisa ka badan looma ogolo waana wax lagula dagaalamayo xorriyadda iyo islaam yani wax islaam iyo diin muslin iyo maxaanku irahdaa dhaqan suuban iyo wax shaqo kulena ma aha labada mabda farqi u dhexeeya ma lahan oo hadde labaduba waxay ku asalgaraysan yihiin oy ku caqiidaysan yihiin oy mabda ku yihiin diin la'aan mar hadday labaduba diin la'aan ku salaysan yihiin farqigu waxaa la dhihi karaa waa farqi aad u yar oo day markii laga fiiriyo zaawiya dayq ah xagal yacni aad u liidata markii laga fiir dhinac saa looga eego yaa waxaad moodaa inuu wax yaroo farqi u dhexeeyo ah kana waa shuyuuc mulkiya wax la yidhaha mulkiga oo la wada leeyahay lahaanshaha oo guud oy xukuumaddu iyo dowladdu wax leedahay saa loo tabaninayo yacni annaga waxbuu waxbaa naga soo gaaray magacaan waa naqaana ilaahayr waxaa la gaaray wax badan oo kutuba laga qoray oo soomaali lagu qoray oo dalka lagu faafiyey oo shuuciyadda waxaa la yidhaahaa shuuciyadda cilmiga ku dhisan halkudhig la yidhaahaa jiri jiray waxaan maqlay halkudhigaasi wuu qaatay maaragtay duqii dalkaa rogay maxamed siyaad shuuciyadda meeshuu ka gaaray xaafid asad baa ku qoslaa la yidhi taariikhda saan ku maqlay xaafid al asad ayaa wuxuu yidhaa layidhi war shuuciyad cilmi ku dhisan shuuciyadda ayadii baaba diin la-aan ahayd ayadii baan dalkaaga u suubanayn ayadii baa tan ahayd ee wuxuu yidhahd waa xaggee maxamedu maaragtay tu haddana cilmi ku sii dhisan xaggeed u sii wadaa yidhi wax gaarayba waa yaryihiin dadkii shuuciyadda waday oo tabaninaya ruushkii iyo jaynihii iyo dadkii hawshaan lahaa yaa weli wuxuu yidhi meeshaas marka shuuciyaddu waa mabda' gaalnimo oo diin la'aana xorriyadna dadka aan ogolayn yacni xagga xorriyadda iyo akhlaaqda iyo maxaanku raa qiyamka iyo maaragtay wanaag aslan yacni kicitaankiisana waxay ahayd yacni midkaas ra'simaaligaah ayuu ka kacaa la yidhaha taariikhiyan ha ka kacee laakiin waa ka sii fildarsaday waana ka sii xumaaday waana laba mabda oo labaduba yacni waxaa hadda waxaa hadda xusid u yara mudan in isha lagu yara gudo mabda'an hadda shuuciyadda caalamka waa ka da'iilay waa ka yara baaba'ay dowladdii waday baa dowladdii baa burburtay dowladdii baa maaragtay yacni meelii laga tamaninayey meelihiisa sidii ma aha yani male hadda ruwaad iyo socosho iyo intishaarkiisa laakiin midkan cilmaanigu waa mabda taagan soomaaliya hadda maxaa la dhihi karaa waxa ka jiraba maxaan dhihi karnaaba yani xataa walaa xaraj almaaniya almaaniya almaaniya baxtiya waay yani diin la-aan ilxaad marka kani waxaa waaya dadkiisa iyo camalkiisa waa socdaa waana jiraa ilaahay subxaana wa tacaala dalka iyo dadkaba ha nooga badbaadiyaan leen قرآننا سيعود رغم ألوفهم ألوفهم راياته خفاقة فوق الصعيد فوق الصعيد afkaarta daraawiin oo ay xambaarsanaayeen siyaasiyiin badan oo qarnigii tegay iyo kan aan hadda ku jirno goobjoog ahaa ayaa makhluuqaadka koonkan ku nool u arkayay inay tahay lama huraan inuu soo haro kan awoodda leh ee ku habboon maamulka dunida siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha aaminsan fikirkan ayaa sidaasi darteed waxay xaqiijinta danahooda gaarka ah u mareen wasiilo kasta oo heli karaan iyadoo aanay jirin xayndaab akhlaaqeed oo celinaya waxaana dadka fikirkan xambaarsan ee ku qancay ka mid ahaa hitler hogaamiyihii naaziga ahaa ee maalin ku amartaaglaynayay qaybo badan oo ka mid ah qaaradda yurub marka dib loo raaco dhiigicabyadii ugu dhiigdaadinta badnaa qarniga labaatanaad ee miilaadiyadda waxaa soo baxaya in dhammaantood ay xambaarsanaayeen afkaarta ilxaadka iyo shuuciyada ee aanay jirin wax diin ah oo celinaysa dilayaasha tobanka ah ee taariikhda mucaasirka gumaadka adag geysta waxaa kaalinta koowaad kaga jira mawtaasi tangi oo ahaa aas-aasihii jamhuuriyadda shiinaha hitler maangista xeela maryam joseph stalin iyo dhiigi cabyo kale oo iyaga ku soo xigay arrinta xusida mudanna waxa ay tahay in dhammaan raggan ay ahaayeen shuuciyiin malaaxido ah waxaa xilligan ku biiraya dhiigicabyadaasi ninka lagu magacaabo benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda kaasoo fikir ahaan isagana la tilmaamay inuu ku ta'ahurayo ilxaadka iyo shuuciyada inkastoo dhinaca kalena isuu muujiyo yuhuud xag jir ah nafeed sheekh oo ah ustaad wax ka dhiga jaamacadda kiil ee dalka ingiriiska ayaa sanadkii wuxuu baahiyey daraasad uu ku soo bandhigayo xasuuqyadii ugu waaweynaa ee dunida ka dhacay tan iyo sanadkii koowaad ee miilaadiyada isagoo xoogga saaray inuu soo bandhigo xasuuqyada maalin keliya lagu dilay toban kun oo ruux isagoo docda kale soo bandhigaya cidda geysatay xasuuqaasi iyo fikir ahaaneed waxay aaminsanayd kaalinta koowaad waxaa galay nasaarada halka kaalinta labaadna ay galeen mulxidiinta kuwaasoo dadka ay dileen lagu sheego qiyaastii boqol konton iyo saddex milyan oo ruux tan iyo sanadkii labada kun iyo sideedda oo ay daraasadu ku ekayd tanina waxay ganafka ku dhufanaysaa sheegashada mulxidiinta ee ah inay doonayeen in aadanaha ay geliyaan firdowsada dunida oo ay ka xureeyaan cunfiga diimaha waa sida ay warka u dhigeen arrinta la yaabka leh ee muujinaysa inaanay jirin wax ka dhigdaadin badan mulxidiinta waxay tahay in boqol konton iyo saddex milyan oo qof ay ku dileen hal qarni gudihiisa waxaana haddii lagu qiimayn lahaa dadka ugu dhigdaadinta badan waqti ahaanna ugu yar waxaa dadka ku baxay gacanta mulxidiinta ay ku afar jibaarmi lahaayeen dadka ku baxay gacanta nasaarada shuuciyiinta shiinaha ayaa kasii xagjirsan shuuciyada iyo cilmaaniyadda kale ee ka jirta dunida waana tan sababta inay ku diirsadaan dhiigga iyo dhibaatada muslimiinta dulman ee turkistaanta bari sida uu sheegayo sheekh jaamac maxamed cuhmaan latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu lyahuuda waladiina ashrakuu maanta waad aragtaa yahuud waxay samaynayso indheheenna ku aragna dhammaanteen falastiin ku samaynayso mushrikiinna waa saas weeye labadaa qolo wax islaam uga daran ma jiraan mushrikiintu ama kuwa islaam sheeganaya ha noqoto oo qabuuriyana ama kuwa mulxidiino sida jeenaho kale wax ilaahba aan rumaysnayn ha noqdeen mushrik oo dhan diin qof uga daran islaamka ma jiro marka dowladdan maanta jeenaha ka jirtaana waa dowla ilxaadiya shiyuuciya ilaahay ma aqoonsano mutamaradoodii dhacay kun iyo laba kun iyo lix iyo tobankii baa waxaa ku jiray su-aala isweydiiyeen markay golaha nimanka shuuciyadda u taliya ee baarlamaankooda iyo raggaas ay talinayeen ama waxaa tidhahdaa waxaa tidhahdaa nimanka acdaa ulxisb kuwa xisbiga hogaaminaya shuuciyiinta markay kulmeen bay waxay ma ma huwa ilaah bay isweydiiyeen bal ilaahan muslimiinta reer turkistaan sharqiyan lagu waalayna ilaah baan caabudina ay leeyihiin ha laga naaqisho go-aanka waxaa ka soo baxay wax ilaah leeyahay ma jirto ma la arko hadduu jiro ma muuqdo waa khuraafaad bay ku leeyihiin marka waa niman saas weeye nimanka shaynuhu siyaasadda ku dhaqmaana waxaa weeye waa siyaasad aad muslimiinta uga soo horjeeda oo maaragtay waxay rabaan dadkan oo muslimiinta ku hoos nool ee gobolkan ku nool Turkus- eh, turkistan sharqiya inay diinta ka siibaan ka reebaan wax meesha gobolka inaan wax dhaqan islaam iyo shicaar islaam wax islaam loo suuraysta inaan laku arkin masaajidii way dumiyeen dadkii luqadii way u diideen ay- ay- luqadii ay gobolka lagaga hadlayey jaynaha lagu hadlayaa waxaan shuuciinimo ahayn dadka madaariska laguma dhigi karo kuwa layska urursanayo malaayiinta jeelasha la geenayo waxaa loo urursanaya in afka jaynaha iyo dhaqanka ilxaadka la baro marka nimanku waa niman saa u daran af eh, laba kun iyo afartii distoorkooda ay waagaa distoor kusheega ay waagaa samaysteen distoor gaalada ah waxyaalaha waxaa weeye wuxuu wuxuu leeyahay waxaa ku yimi oo ku qoran asiin wuxuu leeyahay dowlatu siin waa dowlatu ilxaadiya rasmiyan diin kalena meesha lagama ogolo diin kale meesha ma laga ogolo falaa tasaamuxa oo falaa tatasaamaxu suldatu lmarkasiyatu fi siin maca aladyaan taliska dadka ka taliya meesha jaynaha la yidhaahdo dowladda jaynaha ka taliya lama wax maaragtay ogolaansho ay ogoshay in diin kale meesha ay ka jirto iyo muctaqadaad kale ma jiraan bay leeyihiin distoorka xun bay ku qorteen waxa distoorku sheegay ku qorteen waxaa kaloo leeyihiin dadka mulxidiinta ah oo jiniiska xorriyad waxay u leeyihiin inay maaragtay kuwa oo islaamka sheeganaya ama, mus- ama diimaha sheeganaya inay maaragtay ay ka hortagaan oo ay maaragtay waxay dhib ugeysan kartaan waxay u geysan karaan u geystaan oo ku jees jeesaan bay xaq u leeyihiin kuwa d- mutadayiniinta ee muslimiinta sheeganaya diinta sheeganayana xaqu ma laha addifaac can iimaanihim isma difaaci karaan oo ihaanaadka ay u geysanayaan kuwa kale shuuciinta mulxiinta iskama difaaci karaan saasaa ku qoran waa inay ixtiraam bay leeyihiin kuwan cibaadaadkan ay samaynayaan waxay diinta ku sheegayaan inay shuuciintu ixtiraamaan maaha saasay ku wada dardaarmayaan marka xisbigan shuuciga ee jeenaha maanta xukuma sidaas ayuu ula dagaalamayaa diinta iyo wax alla wixii shicaar diine ama is- diin tusaya islaam tusaya markaan diin leeyahay nasaara way joogaan jaynaha kaniisadana way ku leeyihiin culayska la saarayo muslimiinta kuwaa lama saaro de awal wixii waa isla kufur awal bad muslim kufur milla waaxid buu ahaa kuwaasu muslimiinta iyaga uga sokeeyaan midda kale dowlada dowladaha gaalada ee nasraaniyada haysta ayay ka cabsanayaan jaynuhu inay soo farageliyaan arrinta oo ay af- afka furtaan oo xuquuq insaan baa lagu tumtay ay yidhaahdaan laakiin muslimka wax u gargaaraya laa bawaakiya lahu wax ooya muslimiinta ma jirto saasay ugu tumanayaan iyaga diintooda iyo naftooda iyo cirdigooda ba ugu tumanayaan saas maaragtay arrintu saa- meesha ka jirta taas weeye marka waxaa leeyahay waxay leeyihiin nimanka waa inaan ku qabanno alqabd alxadiidiya gacan bira waa inaan ku qabanno xukuumadda jaynaha markaa saasay maarata kuwa maanta jira gaaladii kale shuuciyadii kale xoogaa way debacday ruushka ama wixii loo odhan jiray itixaadka sofiyeeti ee shuucinimada sheeganayay waatuu kala daatay hadda maba sheegtaan shuuciyo dowlata ruushka unbaa layahay ruushka unbaa layahay shuuciga laguma daro kelmadii shuuciga la odhan jiray laguma daro alishtiraaki wixii la odhan jiray laguma daro ruushka baa la iska yidhaahdaa laakiin china waxay ku taagan tahay weli ashuuciya xukuumaddu waxaa weeye asiinu shacbiya shiinu ashuuciya waxaasay wadaan marka shuuciga maan- shuuciyiinta ugu xooga weyna maanta adduunka ku hadhay ayaa jaynaha ah muslimkana waa niman aad u neceb markii horena nim waxay hayeen asligooda hore intayan shuucinimada qaadan niman mushrikiin oo ah madhabka buudaha la yidhahda haysteen buudiyiin bay ahaayeen buudiyiinta iyo hindooskuna waa nimanka diinta islaamka ugu necab sida yahuudda kale way soo qoranka ilahi noo sheegay marka waxay da- ka dalbanaysaa waxay dowladdu dalbanaysaa walaa taam licaqiidatiha dadku oo jayna ku nool oo dhan ama kurdisaan sharqiyaha turkmanistan turkistan sharqiyaha ku noolaadeen ama gobollo kale waa in walaa taam la siiyo caqiidada ilxaadka walaa taam gargaar dhammaystiran iyo taaca indhala oo dhammaystiran waa in shuuciyada la siiyo la gaaloobo baa soorkooda xun ku qoran waxay leedahay waa la ciqaabayaa alkhawana tucaaqabu alkhawanatu khawana maxaa loo jeeda waa ninka islaam sheegta ee khaain baa loo yaqaanaa wuxuu leeyahay tucaaqabu alkhawanatu bilaa bilaa raxma bilaa raxma si wax aan raxmad ku jirin baa loola dagaalamayaa bay leeyihiin xisbiga shuuciga maaragtay gaashiniiskuna ilaa markuu qabsaday jaynaha qabsaday kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii shuucinimada lagaga dhawaaqay ninkii la odhan jiray mount stone markuu ku dhawaaqay ee dowladda shiinaha shiica- shiinaha ku dhawaaqay boqortooyadii shiinaha uu riday ama do- ama axsaabtii hore uu haysan jirtay uu riday waxaa la ay raaceen siyaasadda mucaada mucaadaatu alqowmiya wixii qowmiya ee reer hebel baan nahay in lala dagaalamo iyo iqdaaciya wixii beerale iyo iyo mulkiye khaasa iskale in lala dagaalamo mulkiyadda laga qaato iyo caqaa'idu diiniya in lala dagaalamo saddexdaa shacaar bayba wadatayba wa- sababta maxaa keenaya waxay waxay rumaysan yihiin arrimahaas iyaga inay keenayaan ay ka hor imanayaan nidaamkan shuuciyaddii ay wataan ay ka hor imanayaan marka diinna meesha lagama ogolo qowmiya in la sheegtana lama ogolo waxaa la yidhaha mulkiya khaas oo iqdaaciya oo maarata qofka anaa waxaan loo beerahan iyo dhulka anaa dhulgoosiga anaa iska noolaanayo dad baa ii shaqaynayana ma ogolo marka eh, nimanku saasay uga daran yihiin يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتم تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلبوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا marka ay dowlad iyo nidaam ka jira dal uu qaato fikirka ilxaadka waxay ka dhigan tahay in xukuumaddu la dagaalanto wax weliba oo xiriir la leh diin iyagoo si gaar ah u beegsanaya wadaadada una diidaya inay saameyn ku yeeshaan jawaaniibta kala duwan ee nolosha dadka dowladda shiinaha waa dowlad mulxidad ah tan iyo sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii waxaana taladeeda haya xisbiga shuuciga ah ee shiinaha kaasoo xubnihiisa ka mamnuucay inay gutaan shacaa'irta diineed inta ay xilalka ka hayaan xisbiga ama ay howlgab noqonayaan sida kucad dastuurka dalka shiinaha gaar ahaan nusqadiisa wax laga bedelay sanadkii labada kun afarta wuxuu dhigayaa in hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah uu fulinayo towjiihaadka markasiyada liiniiniyada kuna dhaqmaya afkaarta mowtastangi in shacabka shiinaha ee ka kooban qowmiyaadka kala duwan ay ku dhagnaadaan diktaatoriyadda dimuqraadiyadda iyo hanaanka hantigosadka maadaama ilxaadku yahay diinta rasmiga ah ee dowladda shiinaha waxay xukuumadda beijing dagaal kula jirtaa muctaqad weliba oo diineed ha ahaado islaam nasraaniyad yahuudiyad ama diimo kale inkastoo qodobka siddeetan iyo siddeedaad ee dastuurka shiinaha uu dhigayo xorriyadda diimaha haddana waxaa guddiga dhexe ee xisbiga talada haya uu qodobkaasi ku fasirayaa in loola jeedo in dadka aan wax diin ah aaminsanayn ay xor u yihiin inay ka hor yimaadaan diimaha ay dadka kale aaminsan yihiin halka kuwa diimaha aaminsan aan la xusin inay xaq u leeyihiin inay diintooda difaacdaan inta badan waxaan aragnaa shiinaha iyo dowladaha kale ee reer galbeedka inay dasaatiirtooda ku qortaan xorriyad diineed haddana dhanka kale waxay si cad ula dagaalamaan diinta islaamka haddaba maxaa sabab u ah arrinkaasi waa kan maxamuud ugaas horta xorriyad diineed een, marka laga hadlo ama ay wadan iyo dowlad een, gaala ah iyo koox gaalaah ay ka hadasho een, qodobka koowaad ama arinta koowaad oo isweydiinta lagu waxa weeye maxay ka hadlayaan diinteebay ka hadlayaan horta diinta xor xorriyadda ay ka hadlayaan diinteebay ka hadlayaan diinteebaa maaragtay si xor ah een, yacni ay ogol yihiin een, ama ay aragti ahaan u haystaan in maxaan ku irahdaa ku dhaqankeeda iyo haysashadeeda ay maaragtay ay ogolaan karaan ama ay saamixi karaan Een, xaqiiqadu waxa weeye diinta ay ka hadlayaan diima een, nimankani iyo dowladahani iyo een, ama reer galbeed ha ahaadeen ama reer bari ha ahaadeen gaalada caalamku waa diimaha baatilka ah ee laga haysto yacni wadamada ay dowladahaas iyo nidaamyadaasi ka jiraan shakhsiyaadka een, yacni dowladahan madaxda ka ahina dhaqan ahaan ay u nasab sheegtaan Een, waa haddii maaragtay reer galbeed la joogana christianity iyo wax la mida haddii maxaan ku irahdaa reer bari la jooga ama bari la joogana een, buddhism iyo hinduism iyo waxyaabaha iyo diimaha la midka ah yacni waa duquusaad iyo maxaan ku irahdaa afcaal kooban oo ku kooban mawaasiim gooni ah yacni kama hadlayaan diin sida diinta islaamka ah oo ah nidaam iyo aragti nololeed oo aan hal taako oo dhinac uu nolosha ka mida uga tanaasulay nidaam kale ama shuuci ha ahaado ama maxaan ku idhaahdaa een- een iqdaaci iyo capitalism ha ahaado ama reer galbeed ha ahaado ama reer bari ha ahaado yacni marka ay xorriyad diimeed dowladahani ka hadlayaan horta waxa ay ka hadlayaan diinta islaamka ma ah yacni waa diimihii duquusaadka ah ee wadamadan ka jiray ee waxa saamaynta ah aan ku lahayn nolosha mujtamacan oo wax maaragtay faragelina aan ku haynin nolosha siyaasiga ah oo wax maaragtay aragti ah aan ku lahayn sida dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo maxaan ku irahdaa siyaasadda khaarijiga ah iyo tan xataa gudaha ee wadamadan maxaan ku irahdaa ee loo maamulayo qodobka labaad wuxuu yahay een, arrintan iyo maxaan ku irahdaa shacaaraadka xorriyadda diintu waa qaab iyo arrin looga gol leeyahay in lagu suuxiyo muslimiinta ku nool wadamada khaasatan reer galbeedka ayadoo maaragtay lagu marmarsiyoonayo ogolaansho iyo fasaxa muslimiinta wadamadan ku noole ay u haystaan inay masaajid wadamadan ka dhistaan shanta salaadoodna ku tu- eh, ku tukadaan yacni madaarus caruurtooda qur-aanka laga barana maaragtay ay loo ogol yahay ama ay fasax u haystaan yacni wax intaa dhaafsiisan oo xorriyad diimeed ah oo tusaale ahaan xorriyad diimeed oo islaamka u cuntanta ah oo qofka muslimka oo tusaale ahaan uu xor u yahay inuu diintiisa boqolkiiba boqol sida uu rabo sida ay amrayso sida saxda ah si fuul ah oo buuxda oo ugu dhaqma ah een horta ma jirto oo xaqiiqatan waa arrin mantiqiyanba aan suurtagal ahayn ama waaqiciyanba aan suurtagal ahayn in yacni waddan uu ka jiro nidaam sida shuuci ah ama nidaam sida dimuqraadi liberaali alaadiina uu ka jiro in uu ogolaado oo ay ka suurta gasho boqolkiiba boqol in si xorriyada diinta islaamka si buuxdo yacni loogu dhaqmo waa arrin xataa xaqiiqatan waaqiciyan een maxaan ku idhaahdaa aan suurto gelaynin laakiin waa arrin yacni laba codlayntooda iyo laba aflaynta iyo nifaaqa ay dowladahani ku caan ka yihiin mujtamacaadka khaasatan mujtamacaadka muslimka ah ee wadamadan ku noolna ay ka khaldaan ay ku khaldayaan ama ay uga golleeyihiin inay ku khaldaan ee ay saamaxayso waxay tani ka dhigan tahay in dowladda shiinaha ay dadkeeda iyo ciidankeedaba ay ku dhiirogeliso inay meel kasta ku beegsadaan ciddii ay dareemaan inay diin aan ilxad ahayn aaminsan yihiin haba ugu darnaadaan muslimiinta oo si gaar ah loo ugaarsado maadaama la og yahay inay iyagu yihiin cidda haysata diinta xaqa ah mar kasta waxa ay dowladda shiinaha ku jirtaa xaalad feejignaan ah oo ay kula dagaalamayso ama ay kaga hortegaysa mucaarad kasta oo la xiriir diineed si aan kala joogsi lahayn ayayna shacabka shiinaha ugu laqintaa afkaarta ilxaadka iyadoo adeegsanaysa wasiilooyinka jeclaysiinta iyo cagajuglaynta dadkana ugu baaqaysa inay daacad u ahaadaan dowladda kana hor yimaadaan dadka ay qawanada ugu yeerto ee ah kuwa aaminsan diimo kale يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta afaraad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفتفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى